war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ciwaan looga dhigay madaafiic lagu garaacay xalane soddonka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada dhinaca kalena ku astaysan siddeed iyo labaatanka abriil labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo isniin ah weerar madaafiic ah ku garaaceen xarumaha cadowga ee xirada xalane ee magaalada muqdisho dhowr madfac ayay mujaahidiintu la beegsadeen gudaha xalane kuwaasoo ku dhacay dhisme ay ku shiraan saraakiisha saliibiyiinta xarumo laga hagayo diyaaradaha darooniska ah iyo xafiisyo ay ku shaqeeyaan hoggaanka saliibiyiinta sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi xalane waa xarunta ugu weyn ee isbahaysiga saliibiyiintu kaga sugan yihiin soomaaliya waana halka laga soo abaabulo mashaariicda ashaaduladirnimada ah ee lagu burburinayo diinta nafta maalka caqliga sharafta iyo madax bannaanida ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah arrimahaas oo qof walba oo muslim ah waajib kaga dhigaysa inuu kaalin ka qaato jihaadka lagula jiro gaaladaas duulaanka ah war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi inta la xaqiijiyey waxaa duqeynta mujaahidiinta la beegsadeen xalana ku bakhtiyey saddex sargaal oo saliibiyiin ah waxaana ku dhaawacmay saddex iyo toban kale waxaa sidoo kale ka dhashay burbur soo gaaray xarumihii cadowga gebagabada war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka ah iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa eygeyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الله